wacan oo wanaagsan halkani waa reediyo cadaado kuna soo dhowaada barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo maalin walba axada halkan aad ka dhagaysan jirteen mar kale galab wanaagsan ayaan habad idinka lehnahay meel walba oo aad joogtaan si kastoo noo maqlaysaan barnaamijka ayaan gudagalaynaa aalaba barnaamijkani waxaan ku soo qaadan jirnay laba fanaan dhegaystayaashana codadkooda ayay sii jireen labada fanaan miiska saaran haddaan mid ka mid ah idiinsoo gudbinno annagoo labadooda hadde miiska idiinsoo saari doono hadduu aabahee yidhaahdo balse fanaan ku horeeyo fanaanadaasi ayaa galabta miis ka saaran waxaana la tartamaya fanaanadani labadaasi fanaan magacyadooda dib ayaan iskaga soo jeegi doonaa hadduu alla hawooda leh ogolaado barnaamijkana maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga daadahaynaya maxamed aadan yuusuf akraama barnaamijka hase yeeshee waxaan ku daafuranaynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waxaan idiin soo qabanayaa hees oo ay si wada jir ah ugu laqaynayaan fanaaniinta kale ah xuseen shire iyo foosiya fanka nala dhegaysta ayaan idiin leenahay dib ayaan iskugu soo laaban doonaa hadduu allaha qaadirka oo ogolaado
nabad waxan u fano u fano u fano samakahoodanka kuwa haybiya had iyo jee ku hamiya haweentii haybad waxan u fano u fano u fano samakahoodanka kuwa haybiya had iyo jee ku hamiya hareer layska maamare dhiboy dhiboy dhiboy isahaa kalkacal aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe hareer layska maamare dhiboy dhiboy dhiboy isahaa kalkacal aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe ruxibatiisahaa hadle jacayl baa igu cabsaday cabsaday heeryadaa isure naftaa ku hadiyay hadmaan hoy wadaagalaa ruxibatiisahaa hadle jacayl baa igu cabsaday cabsaday heeryadaa isure naftaa ku hadiyay hadmaan hoy wadaagalaa
dumarka way ku haamiyaan qofkiyahow galaawsidaa haybow hindisaha kalgacal hanaan hanaan hanaankiyo haybadale dumarka way ku haamiyaan qofkiyahow ganaawsidaa hayeeshee kalkaan hamiyay habeen habeen habeenna qofkii lahaa haddana uu habeen u dumay hubsoo waxba hagii karaa hayeeshee kolkaan hamiyay habeen habeen habeenna qofkii lahaa haddana uu habeen u dumay hubsoo wax mahagi karaa ruuxibatiisa haa hadeeb hadduu caashaqugu habsaday habsaday heeryadaa ku suray ilaahay hakaa hijeeye hawada beena iska daa ruuxibatiisa haa hadeeb hadduu caashaqugu habsaday habsaday heeryadaa ku suray ilaahay hakaa hijeeye hawada beena iska daa
hablaa soomaaliyeed ninkiyo ninkiyo buraca hoodanka adaanka halacsado dadkuna waa dhiiraac hablaa soomaaliyeed hankiyo hankiyo hankiyo buraca hoodanka adaanka halacsado dadkuna waa dhiiraac mamaa horeba ahay gabdhaha gabdhaha gabdhaha taan hoy ku jirin haruub haantaan lahayn midkoodno hariima male mamaa horeba ahay gabdhaha gabdhaha gabdhaha taan hoy ku jirin haruub haantaan lahayn midkoodno hariima male ruxibatiisa haa hadle jacayl baa igu habsaday habsaday heeryadaa suray naftaa ku hadiyaday maan hoy wadaagalaa ruxibatiisa haa hadle jacayl baa igu habsaday habsaday heeryadaa suray naftaa ku hadiyaday maan hoy wadaagalaa
habluhu waa hugaarage dadkuna waa haytiraa hawowiriska ma hadle halmaan halmaan halmaan hadalku ma jire habluhu waa hugaarage dadkuna waa haytiraa anaa aan ku hadrabay ruuxan ruuxan ruuxan hanan mahurtani hawada beena hindisa miyuu gacan haadiya anaan aan ku hadranayn ruuxan ruuxan ruuxan hana mahurtani hawada beena hindisa miyuu gacan haadiya ruuxibatiisa haa hadee hadduu caasha kugu habsaday habsaday heeryadaa ku suray ilaahay ha kaahigee hawada beena iska daa ruuxii baadkiisa ha hadee hadduu caasha kugu habsaday habsaday heeryadaa ku suray ilaahay ha kaahigee hawada beena iska daa admaan way wadaagala
hawada beena iska daa admaan way wadaagala
aad iyo aad ay umahadsan tihiin akhyaarta qiimiga iyo qadarinta naga mudan oo hawada inagala xidhiidhay halkaad nagala socotaan weridio cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahartis cadaado iyo deegaanada ku dhadhow ayaad naga maqal dhegaysanaysaan halka dadyowga caalamkana hadde ee toos nooga dhegaysan karaan aalada tabinta tooska ee live streamka barnaamijka ayaan gudagalaynaa waa tartanka fanaaniinta garab wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkeena idiin soo gaarayo labada fanaan hadda galabta miiska saaran waa ugbaad aragsan iyo hadde asmaloof runtii labadaasi fanaan ayaa hadda galabta miiska inoo saaran haddaan dib idiin xasuusino codadkooda mid ka mid ah haddaan idiin soo qabto ugbaad aragsan fanaanadaasi waa ogbaad aragsan waxaana galabta miiska la saaran asmaloof runtii waa laba fanaan een runtii aan inaba caadi ahayn heesooda runtii aad iyo aad markii haddee yaa la qaadayo runtii madaxa dad badan ay ruxaan yaa waa igu soo tahay ugood weeyaan asma aragsan aan- aan- asmaloofna aan haddee u jelaano dhankeeda labadaasi fanaan ayaa galabta miiska saaran dhegaystayaal waxaad inagala soo xiriiri kartaan een, dhanka iyo wicitaanka tooska ah iyo fariimahaba intaba waa idiin furaynaa hadduu allaha qaadirka oo ogolaado dhegaystayaal intuu hawada ku jiro barnaamijka waxaad naga soo wici kartaan waa wicitaanka tooska ah hadda dhegaystayaal waa afar toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex dhegaystayaal mar kale haddaan ku celiyo waa afar toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex ayaa si toosa nooga soo wici kartaan waa wicitaanka tooska waa afar toddobo sagaashan iyo labo sagaal iyo labaatan siddeetan iyo saddex ayaa si toosa nooga soo wici kartaan dhegaystayaal mar kale haddaan ku celiyo waa afar toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex ayaa haddee si toos ah nooga soo wici kartaan dhankii fariimaha haddana waxaad inaga soo hagaajin kartaan fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo markana ayaan ku celinayaa waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo inaad fahanteen ayaan filayaa garab wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan isi kastoo hadde maqalkeena idiin soo gaarayo galab cuddoon ayaana habad idinka leenahay
jacaylka qoftiisa ma uu helo xaasid dhammaan ha u quurin ma aan ka xijaynin aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne xaxo xaxo
galab wanaagsan casire wanaagsan ayaana habad idinka leenahay akhyaarta qiimiga iyo qadarinta naga mudan oo habadaan ku saaxiibnahay barnaamijka ayaan gudagalaynaa dhegaystayaal badan ayaa qadadka soo buux dhaafinaya dhegaystaan u horeeya haddaan jaanis kansiolo assalaamu calaykum walaal soo dhowow magacagii halkaad inagala soo xiriirayso haya axmed sulow garab wanaagsan waa la soo taafida barnaamijka een aad iyo aad ay xunnahay waxaad moodaa dhegaystahaasi inuu qadka taleefka go-ay dhegaystahan qad ku jira haddaan markaana soo dhaweeya halo assalaamu calaykum alaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
magaca waa cabdiraxmaan daahiro jiro xirdaha cabdiraxmaan soo dhowow garab wanaagsan saaxiib sare waa la soo taafilaya barnaamijka haye galabta labada fanaan miiska saaran haddii aad u codaynaysaa codkaaga siinaysaa uga baad aragsan ayaa galabta codka haysiinaysaa haa walaal haya cabdiraxmaan saaxiib maxaad u rajaynaysaa fanaanada cod ka siisay n aad iyo aad ay umahadsan tahay cabdiraxmaan sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena oo la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa garabka hadde ha ku wacnaadana hawada ayaan ka leenahay dhegeystahan qad ku jira asalaamu calaykum halo dhegeyste n aad iyo aad ayaa xunnahay waxaad moodaa dhegeystahaas inuu qadka taleefka go-ay waa rajo doonaa inuu dib u soo laabo doono halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma soo dhawow magacyaalka nagala soo xiriirayso n aad iyo aad ayaa xunnahay waxaad moodaa dhegeystahaasi inuu codkiisa nagu hooseeyo dhegeystahan qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow magacaaga halka nagala soo xiriirayso haye galabta maxaa rajaynaysaan n aad iyo aad aa mahadsan tahay walaal sare sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa galabka ha idiin wacnaado ayaana habada idinka leenahay akhyaarta qiimiga ee qadarinta naga mudan oo habada ay nagala xidhiidhay barnaamijka qaybihii ugu horeeyey ayaan ku guda jirnaa waana garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo axad walba halkan aad ka dhegaysan jirteen halo asalaamu calaykum haye soo dhawo walaal magacaaga halka nagala soo xidhiirayso n aad iyo aad ay xunnahay n dhegeystayaasha waxaad moodaa n n weli inay waxba ay ka dhiman yihiin dhegeystayaal cilo dhankeena haddii ay tahay waa idinka raaligelinaynaa hadday dhankiina tahayna waa rajo doonaa inaad iska hagaajin doontaan dhegeystahan qad ku jira halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow adoo ka fogaanay goobta buuqa magacaaga halka nagala soo xiriirayso waa la socotaan filaa barnaamijka haye galabta iyo codkaaga siinaysaa kuwaa dhegeyst n aad iyo aad ay umahadsan tahay waan kaa mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay garabka ku wacnaada ayaana habada ka leenahay n aad iyo aad ay umahadsan tihiin asxaabay garab wanaagsan ayaana habada idinka leenahay
adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga ujeeda xaareed ka waraabi xaareed ka waraabi xaggaaga ujeeda
dhegeystayaal naga raali noqda cilad dhankeena ayay ahayd waa idinka raaligelinaynaa n dhegeystayaasha waa aad iyo aad ay umahadsan yihiin dhegeystayaal wicitaanka tooska ah n dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan naga raali noqda waxaad naga soo wici kartaan si toosa naga soo wici kartaan dhegeystayaal fura saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan ayaa si n dhegeystayaal haddaan wicitaan ku celiyo waa fura n saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan ayaa si toosa naga soo wici kartaan dhegeystayaal markale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska dhegeystayaal waa furo saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan ayaa si toosa naga soo wici kartaan cilad ayaa nagu timid marka naga waa idinka raaligelinaynaa waxaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal furo saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan n halka fariimaha nagu soo diri kartaan n lambarkii hadda wicitaanka ahaa furo saddex n furo toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex ayaa dhankii fariimaha nagu soo diri kartaan dhegeystayaal naga raadi noqda mar kale haddaan ku celiyo dhegeystayaal dhankii fariimaha waa fura toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex ayaa dhankii fariimaha nagu soo diri kartaan dhegeystahan qad ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal soo dhawow halkaad nagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waxaa jooga ceelo abaal cadaado haye barnaamijka halo sootaan filaa
haa aad u weyn haye galabtii codkaaga siinaysaa labada fanaan miiska saaran
waxaa siinayaa isbal aragsan mubaad aragsan ayaa siinaysaa haa aad diyaar haye maxaa u rajaynaysaa garabta maasha allah guul waxaan leeyahay aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa dhegaystayaal mar kale waxaa idinka raaligelineynaa ciladaasi inagu timid dhegaystayaal waxaad naga soo wici kartaan faro saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan ayaad naga soo wici kartaan mar kale haddaan ku celiyo dhegaystayaal wicitaanka tooska oo faro saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan ayaa si toosa naga soo wici kartaan dhegaystayaal qad ku jira halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriiriso iyo magacaaga
waasikiidani kala jaariire galbeed magaala haye sakariya soo dhawow waa la socotaan filaha barnaamijka ogaad aragsan ayaa galabta codka ay siinaysaa Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa markaani dhankii fariimaha ayaan u jiraacayaa een, fariintaani gacanteeda soo qabatay een, waxaa lagu soo bilaabay waa cali een, yare oo jooga galbeed ayaa leeyahay codku waa asma een, loof ayaa leeyahay goodby radio cadeedo aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi asalaamu calaykum Een, dhankii wicitaanka ayaan markaan u jiraacayaa fariimaha u laaban doonaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhawaada codka ayaa sare u qaadaya halkaad inagala soo halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waa saadiya joogta magaalada magaalada hargeysa
haye barnaamijka waa la socotaan fila
haa maasha allah si wanaagsan haye galabta laba fanaan ayaa miiska saaran haddaa la socotay waa asmaloof iyo ogbaad aragsan iyo codkaaga siinaysaa
asmaloo si wanaagsan haye galad maxaa u rajaynaysaa
guul waxa maasha allah Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay walaalo qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa Een, galabka ku wacnaado ayaan habada kaa leenahay dhegeystayaal kale waxaa soo yidhi asalaamu calaykum wacaleykum salaam ayaa leenahay maxamed karaama waa waxaan taageerayaa asma een, luul ayaa leeyahay Een, waxaan u fahmay sariintaasi asma loof Een, marka aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa dhegeystahan qad ku jira haddaa markaan soo dhaweeyo anagoo isku dhex wadi doona halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam walaal soo dhawow halkaad nagala soo xiriirayso iyo magacaaga waa cabdikhayr joogo walaal gidays haye soo dhawow walaal waa la socotaan filaha barnaamijka
haa walaale haye galabta iyo codka ay siinaysaa labada fanaan miiska saaran
asmaloof asmaloof haye galabta waxaa u rajaynaysaa
ee guul wanaagsan codsiya wataa soo daa
cali daanta daantadiisii daantuhu ugu wacan
aad iyo aad ay mahadsan tahay cabdiqadar sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa natiijadu waxay kala maraysaa aduba ogbaad aragsan in iga raad noqday dhegaystayaal saddex cod in asmaloofna shan cod ayaan u hayaa in dhegaystahan qad ku jira haddaa markaani aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halo halo aad iyo aad ay xunnahay dhegaystayaasha waxaan ogeysiinaynaa dhegaysta markaad qadka soo gasho fadlan iska gaabi aaladda naga dhegaysanayso dhegaystahan kale waxa uu een, dhanka fariimo ayaan aadayaa dhegaystahan waxa uu soo yidhi asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa maa'ida deeq oo joogta cadaado ayaan leeyahay galabtay waxaan u codeynayaa ogbaad aragsan ayaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay maa'ida sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inagula qayb qaadatayna waan kaa madanlaynaa dhegaystahan qad ku jira halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxa walaali soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
haa wada alay xaawa soo dhawow galab wanaagsan waa la socotaan filaha barnaamijka
aad iyo aad docle sidee barnaamijka looga dhegaysanaya
si wanaagsan labada fanaan ayaa hadda miiska saaran waa asmaloof iyo ogbaad aragsan yaa codkaaga siinaysaa
asmaloof aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatayna waan kaa mahadcelinaynaa garabka kuwacanadana waan ku siraacinaynaa dhegeystahan kale waxuu soo yidhi asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa hilaal oo joogta qaradhi ayaan leeyahay waxaan taageerayaa asmaloof ayaan leeyahay wow wax baa ka dhacay haye baybay ayaan leeyahay maxamed galab ku ha ku wacnaado aad baad u mahadsan tahay walaal adigana sidoo kale ayaan ku leenahay galab cudoon casirye wanaagsan ayaana habad idinka leenahay dhammaan taageerayaasha waanu mahadcelinayaa iyo inta jecel inay barnaamijkani nagala qayb qaadato dhegaystahan qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halkaad dee nagala soo xiriirayso iyo magacaaga
axmed joogi gudid soo dhowow axmed waari socotaa filaha barnaamijka labada fanaan miiska saaran galabta xadiyaa codka ku taageeraysaa
asmalaaf codkina wata haye soo daa
reesifaar mutira gurceel gaari
reesifaar mutira gurceel aad iyo aad ayaad mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaybtay waan kaa mahadcelinaynaa galabkan ha ku wacnaado ayaana khabada kaa leenahay dhankiiyo markaani een, fariimo ayaan u jiraa dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay asxaabta aan jeclahay waa xidigta een, nolosha cashacuud ayaan leeyahay ku sugan xaafadda banaadir waxaan codkayga siinayaa fanaanada codka macaan asmaloof gulucan ayaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay natiijada waxay kala maraysaa sideed cod asmaloof ugbaad aragsan afar cod runtii waxbaa ka dhacaya galabta meeshaani halo assalaamu calaykum calaykum salaam soo dhowow walaal magacaagii halkaad dib nagala soo xiriirayso
waxaad dhaqanaysa jooga galbeed cabdi qani soo dhowow garbaad sidee barnaamijka laga dhegaysanaya galabta
si fiican si fiican haye galabta haddee waxaad tahay ama leenaha labada fanaan taage een, labada fanaan miiska saare mid ayaa taageero u tahay hadde waa kee midkaasi
asmalaaf taageera Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay cabdiqani saaxiib sanad sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa asmaloof sagaal cod ugmaad aragsanna hadda hee afar cod ayaanu hayaa runtii galabta meeshaani waxbaa iga muuqmuuqda dhegeystaan qad ku jira halo asalaamu calaykum waaleykum salaam halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waa noolay iyo saxaafadda galbeed nuuriya soo dhowo garab wanaagsan waala soctaan filaha barnaamijka
si wanaagsan walaalashee haye garabta hadda laba fanaan ayaa miiska saaran aniga le runtii marka labada fanaan garabta hadda yaa taageero u tahay adiga
asmalaaf Asm- asmaloof haya garabta maxaa oo ayna rajaynaysaa si wanaagsan walaalashee codka waa wata haya soo daa
reesifaar mutira cashoy
kuwaani dhegeyste
reesifaar mutira waa cashoy ku keenay
Een, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Een, sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa markaani fariima ayaan jiraa dhegeystayan kale waxaa soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay Mm, fariintaasi waan aqriyay saan aan rajeynayo Een, dhankan iyo fariimaha ayaa markaan kusii soconaya dhegeystayan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay naimku waa maandeeq oo ku- een, ku sugan xaafadda bakiin ayaa leeyahay codku waa asmal een, loof guul wacan Een, thank you karaam ayaa leeyahay aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay dhegeysta ayaa qad ku jira haddaa jaaniskiisaan siiyo halo halo assalaamu calaykum calaykum salaam halka haddii nagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waa shacay oo ku fiican xugum rabaaqo haye shaacib soo dhowo waa la socotaan filaha barnaamijka
asmadow haye galabtii een, labada fanaan miiska saaran ee codkaaga siinaysaa asmalaaf Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay asmaloof labiiyo toban cod een, halka buglad aragsan aan u hayo hadde afar cod aad iyo aad ay mahadsan tihiin saaxiibayaal sida quruxda badan aad barnaamijkeena la qayb qaadanaysaan dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka haddaan uga aliyo dhegeystayaal waxaad naga soo waay kartaan fara saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaa si toosoo naga soo wici kartaan dhegeystayaal mar kale haddaan ku halibaatanka tooska waa fara saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan mar saddexaad ayaan ku halayaa fara saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan inaad fahanteen ayaan filayaa dhegeystayaal nagala raad noqda waa idinka raaligelineynaa cilad dhankeena een, hadday een, idinkugu timid Een, dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga halkaa nagala soo xiriirayso
shacay jooga galbeed haye waa la socotaan filaha barnaamijka aad iyo aad ayaa uga xun nahay dhegaystahaasi waxaad moodaa inuu qadka taleef ka go-ay waa rajadoona inuu dib u soo laaban doono dhegaystayaal mar kale naga raadi noqda ayaan idin leenahay waxaad naga soo waci kartaan dhegaystayaal fura saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan inaad fahanteen ayaa rajey doonaa dhegaystayaal lambarka fariimaha fadlan ha naga soo wacineen fariimaha haddaan ku celiyo dhegaystayaal waxaad naga soo waci kartaan in fura toddobo sagaashan iyo labo sagaal iyo labaatan siddeetan iyo saddex haddaan mar kale ku celiyo fura toddobo sagaashan iyo labo labaatan iyo sagaal siddeetan iyo saddex ayaad hadda dhankiyo fariimaha inagu soo hagaajin kartaan dhegaystayaal aad iyo aad ay mahadsan tihiin waxaan la soo gaarnay heystii dhextaalka barnaamijka ela wanaagsan waxaan idiin soo qabanayaa heys oo ku luqaynayo fanaanka caanka ah xasan gantaal yaa runtii waa heys aad iyo aad runtii u xasuus mudan runtii waa heys inaba caadi ahayn waa qaaliluuley qalbigeeda yaa dhayaa way qiimo badantee qonyaryaa u daawada qonyaryaa u daawada wow waxbaa ka dhacay galabta hadde yaa nala dhegaysta dib ayaan iskugu soo laaban doonaa idinkala dhexbo idinkiyo xasan gantaal
noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan diibankii qayb iyo qoysu heelaa oo ciddii qalaafiyo faraxayda daga bari roobaan la heediyo qabidaan la daga bari diibankii qayb iyo qoysu heelaa oo quruxdii hargaysiyo qardhawaayo kulalada qabibaar dhexdeediyo qoraxay la daga bari waa qaaliluule awdigeeda yaadhayaa way qiimo badantee kuyaryaa u daawada ha kuyaryaa u daawada kuyaryaa u daawada kuyaryaa u daawada waa qaaliluule qalbigeeda yaadhayaa way qiimo badantee kuyaryaa u daawada ha kuyaryaa u daawada kuyaryaa u daawada kuyaryaa u daawada
markaani fariimaha ayaan jaaniska siinayaa fariimo badan ayaa hadda iska soo daba dhacaya ayaa leeyahay karaamo hadda fariimihii waa dilowday maan ilaabin qayb ayay ka yihiin barnaamijka fariintaani gacanteeda soo qabatay waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa sahro oo joogta cadaado waxaana codka siinayaa waxaa la leeyahay ugmaad aragsan aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadin leynaa dhegaystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay bahda radio cadaado naamku waa degan oo joogta banaadir ayaa leeyahay waxaan codka siinayaa asmaloof asmaloof ayaa leeyahay maxamed karaaman saraan sare aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay waan kaa mahadcelinaynaa garabka ku wacnaadana habada ayaan kaa leenahay dhegestaan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaikum waxa uu kusoo bilaabay nimco u joogta haraale codkayga waa asmarloof ayaa leeyahay n aad iyo aad ay u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay maxamed aadan yuusuf walaal waa kubin of loof oo joogta xaafadda waa beri ayaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsan tahay kubin n waan kaa mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad barnaamijka aalaba aad uga jaxan tahay marka dhegeystahan kale waxa uu s- n waxa uu leeyahay n waxaan u codeynayaa ogbaad aragsan n boqolkiiba hadda boqol ayaan leeyahay runtii waxba looma ka reebanin ogbaad aragsan natiijada waxay kala maraysaa lix cod ugbaad aragsan asmarloofna haddee saddex iyo toban cod aad iyo aad ay umahadsan tihiin saaxiibayaal dhegeystaan kale waxa uu ku soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa ifraax wadani oo joogta xaafadda galbeed ayaan leeyahay walaalkay maxamed karaama waan ku salaamay waxaan u codeynayaa asmaloof n aad iyo aad ay u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka ay nagala qayb qaadatay galabka ku wacnaadana hawada ayaan kaa leenahay Een, dhegeyst- een, fariimaha ayaan ku sii soconayaa runtii fariimaha maanta fariin kama qorno runtii dhegeystayaasha waa ay dhaarsan yihiin dhankii fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystahan kale waxaan soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leeyahay Een, magacaygu waa fardooso oo joogta een, cadaado ayaan leeyahay codku waa ogbaad aragsan toddoba cod ogbaad aragsan afar iyo toban cod een, asmaloof dhegeystaan kale waxa uu kusoo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa arwaax aragsan oo joogta xaafadda galbeed Mm. waan ku salaamay walaalkay maxamed aadan karaama waxaan u codeynayaa ama codka ugu shubaya ayaan leeyahay ubaad aragsan bay bay galabka ha ku wacnaado ayaan leeyahay aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka ay nagala qayb qaadatay Een, dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi een, waan ku salaamay walaalkay maxamed karaama waa sagal oo joogta gudin labe codku waa asmarloof ayaan leeyahay Een, galabku ha ku wacnaada ayaa lasii leeyahay aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaata waan kaa mahadcelinaynaa dhegeystaan kale waxaan soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waan ku salaamay maxamed aadan yuusuf karaama boqorada codka salaan sare walaalkay magacaygu waa mushtaaq ku sugan xaafadda warta nabadda ee magaalada muqdisho ayaan leeyahay Een, radio cadaado jir oo jooga ayaan leeyahay aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay karaama fariimaha noo aqri ayaan leeyahay aad iyo aad ay umahadsantihiin saaxiibayaal aan jeclahay inaan waqtiga aan idin siiyo inaan fariimihiina idin aqriyo hadduu eebahey een yidhaahdo Een, fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay nimku waa een iqro ifka een ku- n- ifka iqro ifka nolosha dhegeysigaraa noqo haddaa magacaaga aan qalday een oo joogta magaalada cadaado ayaan leeyahay gaar ahaan xaafadda galbeed runtii galabta galbeed ayaaba ka shidan tahayba ya okayba een codkayga waxaan siinaya ayaa leeyahay asmaloo runtii asmaloo galabta saan u qoraayo natiijada gacanta baa ibdaashay ugmada aragsana haddama haya taageerayaashayda runtii galabta waxaa malaynaa daadka ayaa qaaday xogaa ya roobab ayaa meelaha ka soo socday ya ilaahu naga qabo roobka yoosana qaadaan anaga dhanne ya een, waxaa la leeyahay asmaloof aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal fariima ayaan kusii soconayaayo fariima fariintan kale waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa magacaygu waa cabdikariin ayaa leeyahay oo jooga cadaado een, codku waa asmaloof wallay galabta waxbaa meeshaan ka dhacaya runtii madax ayaan ka dareemaya galabta inay mara dhici doonto Een, marka dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waan idin salaamay radio een, Een, walaal waan ka xunahay radio kulmiye een, maahan Een, waxa uu soo leeyahay dhegeystahan een, waa qadar jooga een, gadoon ayaa leeyahay waxaan u codeynaya asmaloof aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay hadda asmaloof ey waad aruursatay haddee yaa natiijadii hadda maxaa idinoo reebtay annaga yaa walay garabta yaa waxbaa ah, dhacaya marka dhegeystahan kale een, markaan iyo waataanka ayaan u jira ayaa dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
aniga joogta xaafadda galbeed waa la socotaan filaya barnaamijka
ha haye galabtii codkaaga siinaysaa labada fanaan miiska saaran
bismillah
Een, aad iyo aad ay u mahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka iyo noola qabqaato waan kaa mahadcelinaynaa galabkana ha ku wacnaado ayaana hawada kaa leenahay Een, markaani dhankii wicitaanka een, waan ka nasanaynaa dhankii oo waxaan aadaynaa fariimaha asalaamu calaykum ayuu kusoo bilaabay dhegeystayaal wacalaykum salaam
noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan diiwankii qayb waa idinka raaligelinaynaa cila dhanka een, korontada ayay ahayd khiyaarta qiimiga ee qadarinta naga mudano oo dhegaystayaasha waxaan ka raaligelinayaa galabta haddee qalad weyn ayaa dhacay yaa marka iga raadi noqda dhegaystayaal galabta runtii maanan filaynin Een, marka waa idinka raaligelinayaa dhegaystayaal wicitaanka tooska weli dhegaystayaal ayaa dhegaystayaal ayaa soo wacaya aan een, lambarkii hore aan u sheegay balse waan ka raaligeliyay dhegaystayaasha mar kale mar kale mar kale haddee saddex mar ayaa idin leh iga raadi noqda Een, marka wicitaanka tooska waa furo saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan dhegaystayaal waa furo saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan natiijadana waxay kala maraysaa asmaloof ayaa ku hogaaminaysa sagaal iyo toban cod halka ugubaad aragsanna sideed cod halsamarooya yaa marka garabta waxbaan isdhahay markii aan ugu horeysay runtii een, natiijada waa ay isbarbar socotay marka een, waxaan filayaba inuu horto mid guuleysanaya laasi- laakiinse midka guuleysanaya ayaan garanaynin laakiinse wax marna isma dhaynin yaa sidaani ayaa haddee haddee waxaad tartamaysa miya baabuur jimjam iyo hadde canimille runtii garabta ma aqaan waxay jire marka xoogaa waxaa malaynaa dhegeystayaasha cashiraya inuu ku dheera xoogaa qaban waa jiraa yaa tirmisidii ayaa meelaha laga waaya malaynaa galabta hadda casriye lama doonan marka qof kasta yaa qarqariye aduu ayuu haddee busto kor iska saaroo yidhi galabta bal barnaamijkii yaa inus jira malaynaa dadkii da- kalaamihii dadka dhan ba qa- da- inay qaadeen malaynaa hadda anigana yaa barkinteeda hoosta aan ka galo marka aad iyo aad ay mahadsan tihiin saaxiib iyaa dhegeysta ayaa qad ku jira halo asalaamu calaykum waan ku maqalnaa soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
walaalow baaro raax waa joogta xaafadda bakeena waa la socotaan filaya barnaamijka
haabo haya garabtaada ayaa codkaaga siinaysaa labada fanaan miiska saaran
boqolkiiba boqol asmalaaf waa boqolkiiba boqol hadde haya garabtaada waa ku heysatiin oo hadda garabta yaa waa idiin shidan tahay sooma la dhigi karo hadda garabta waad soo beensateen eh, saa u tihiin taageereyash asmalof waa sugayseen malayna garabta hadda waxaa dhehayseen mar keliya kow iyo toban saacad gaar waad arki doontiin yaa aad iyo aad ay mahadsan tihiin taageerayaasha runtii asmalof yaa garabta xisbi xisbi ayaa isku soo kacisay waxaa la yidhi yaa fanaanada lala tartami doonto yaa yaasan cod bihininba yaa annaga een, dhankii fariimahana ah nagala arko dhankii wicitaankana hadda aan buuxin haddana galabta qalad weyn qalad ayaa sii dhacay dhegeystayaal ayaa hadda een, ka faa'iidaystay aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhegeystahan waxa uu soo yidhi een, assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay dhankii fariim- fariimaha weeyaane een, waa casho asmo een, een, loof ayaa leeyahay codsi heesteeda yaxdar nuurse Een, samsam ayaa leeyahay aad iyo aad ay mahadsan tahay walaalo aan ku tixgeli doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo Een, laakiinse een, oo, een, waqtiga ayaa aad iyo aad inoo kulaalaya dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa haddaan darabaadkeena idin soo gudbi doo- idin soo gudbi weyno Een, marka dhegeysta ayaa een, markaan fariin soo diray waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay magacaygu waa deeqo joogta cadaado ayaa leeyahay codku waa ugbaad aragsan sagaal cod ugbaad aragsan halkaas maloofna labaatan cod hadday sii cagcagaynayso dhegeystahan kale waxau soo yidhi assalaamu calaykum wcalaykum salaam ayaan leenahay waa iqro oo joogta xaafadda galbeed ayaan leeyahay waxaan waxaan toban cod siinaya ayaan leeyahay fanaanada ogbaad aragsan inaan soo laabano ayaan rajaynaynaa baay ayaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsan tahay een, soo noqda hadde manil- manila arke ya taageerayaashaas een, ogbaad aragsan runtii ya waxba een, galabta een, idinka sii hamuday marka waa rajaduna ciyaarna waxaa lahay gelin dambe ya kubaddu waa caddi madow marka waxaa lahay gelin gelinka hore haddii hadde ya lagu ciyaara haba gees lagu tuuraya gelinka dambe hadde een, waa ay daalayaan kooxdii kale een, mar gelinka dambe ayaa laga faa'iidaystaa markii hadde een, sidii een, loo ciyaarayo dadkii oo dhan dadaalaan ayaa dib loo soo wada kaclaya marka waan arki doonaa galabta hadda qofkii een, ninkii raaya ee reerku hayaa maqli jiray een, marka aad iyo aad ay umahadsan tihiin saaxiibayaal galab cudoon casri wanaagsan ayaan idin leenahay Een, markaan waxaan idin soo gudbin doonaa een, codsi dhegeyste Een, marka codsiyaashana se horuu sheegnay siday u kala fudud yihiin ayaan idin soo gudbin doonaa dhegeystayaal marka xumaan aan idiin qabno codsiyadiina miidin kugu soo deeweynin marka dhegeystayaal waa naga ra- waa naga raadi noqon waa naga raadi noqonaysaan Een, marka waxaan jecelnahay alaaba inaan idiin tixgelino dalabaadkiina marka dayaxda nurshe ayaan soo qabanaya heestii hadde samsamey yaa miciil jiraysaa samsamey yaa runtii garabta f- aniga fana ismudow runtii yaa waxaas dhahay mar ubadaaragsan bal ama booskeeda gashaa si adigana aad cod weyshid laakiin se xoogaa codka yaa iciilay yaa haddii cod idaminayo marka dayaxda nuusha ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo heestii samsam
habeenko caadiyaho cirkuna cad lahayno xidiguhu camiray yaa kula caweeyaan samsamee
kula ciyaar kula ciyaara ya waxbaa ka dhacaya galabta aad iyo aad ay umahadsantihiin saaxib yaa dhegeystaaya qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
والله وما سنت ورثة وجبت حفظ قلبك haya aragsan galabta hadda galbeed ayay ka shidan tahay saa aan filayo runtii galbeed hadda galabta waay ya markaa soo dhawow galab wanaagsan labada fanaan miiska saaran galabta iyo codka iga siinaysaa
وعن سير يا أسملوف asmaloof
ها Een, ga- hadda garabta een, waa aan shakiyey bal miisaa ku fadhidiin intaas malaaf taageerta
والله وما سنت aad aad iyo aad iyo aad Een, haye
وش أنا قال قاعدين اليوم Een, haye aad iyo aad ay mahadsantihiin walaal sida qorada badan wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay taageerayaasha malafa leeyihiin nagala daymaana hadda hanoola adkeeyo difaaca yaa ciyaar geli dambe ayaa lahay marka waxaa la yidhi hadda difaaca noo adkeeya maadaama aan dadka hortooda ku hor ordeyno marka aad iyo aad ay mahadsan tihiin saaxiib iyo dhegeysta ayaa qad ku jira haddaan markaani aan jaaniskiisa aan siiyo halo assalaamu calaykum وعليكم السلام هذا
walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
وعيسى جبت بنادر haya caaisha soo dhawow garab wanaagsan oo la socotaan filaha barnaamijka
هذه هذا ها haya galabta laba fanaan ayaa miiska saaran iyo codkaaga siinaysaa
أسملوف أنا سينا عدكي haya galabta waxaa u rajaynaysaa
قول أرجينا Een, aad iyo aad ay umahadsan tahay caaisha sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadateen waan kaa madalinaynaa gurre waxaan isku dayi doonaa inaan barnaamijka soo afmeyrnaba gebigiisaba ya marka taageerayaashana waa ay kacsan yihiin galabta een, gubaad aragsan toban cod een, halkaas ma aragsanna koo iyo labaatan cod yaa lama igu sheegi kara natiijadaas yaa lama tiri kara hadda kadibba marka dhegeystahan haddaan soo dhaweeya alo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow halkaad inaga dhasoo xiriirayso iyo magacaaga
يا قوم تسلموا haye weerariyaaq soo dhow garab wanaagsan saaxiibka koowaad ama labaad barnaamijka ayaa tahay garabka ha kuu canaada ayaan habada kaa leenahay waa la socotaan filaya barnaamijka haddee laba fanaan ayaa garabta miiska saaran waa asmaloof iyo ogbaad aragsan hadda garabta iyo codka ay ku taageeraysaa labadaasi fanaan
waxaan codkii ku taageeraya baaragsan koowaad aragsan
haa haye haddee riyaaq dadka een, markay xiliyadan kale ay soo gaarto een, qofkii cod badan ayay dhihi jireen haddee qofkaasi bal nagu dara asaga bay raynayaan marka adiga qofkii yaa
adigo guusha ruuxa raacdo inaan noqono ayaan filayna
aad iyo aad ay mahadsan tahay riyaaq sida qoraxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay runtii dhegeystayaasha waxaa ka mid ah dhegeystayaal aan dhegeystayaal aan guusha laga agmarinba oo ku dhahaya ama aan ku dhimano ama yaa ama aan ku noolaano annaga yaa yaa hadda guusha iskale marka runtii barnaamijka eh, runtii muddo saacadaha ayaan soo wadnay en, hadda galabtana en, laba fanaan ayaa miiska en, soo saarnay labadaasi fanaan runtii waa laba fanaan fanka runtii aad iyo aad looga yaqaano asmaloof aad wada garanaysaan hadde yaa iyo ogmaad aragsan kaba daranba runtii en, aqoon kale aad usii leedihiinba runtii aad igaga aqoon badan tihiinba aniga aniga yaa marka en, waan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha inogala qayb qaatay en, barnaamijka intii qadka u saamixi weysay waan ka daaragelineynaa intii u saamaxday en, dalabaad dhiibtanna waxaan idin leenahay xumaan ma idinkaga tegin waqtiga ayaa ina kala waday mayna idinkaga tegi lahayn En, barnaamijkana waxaa garabtaan kusoo qaadanay asma en, loof ogbaad aragsan waxaana la keenay natiijada as- en, ogbaad aragsan waxaa yeeshay toban cod En, halka en, ogbaad aragsan a yeeshay koo iyo labaatan cod En, koo iyo toban cod oo dhan ayaa hadda laga sareeyaa guushan waxaa hadda qaatay asma en, loof waxaan leenahay hambalyo mar kale hambalyo mar kale hambalyo waa karaamo idin leh sidaasii nabadino salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaa idinkaga tegaynaa heestii dayaxda nuurshe een, samsam aad iyo aad ay u mahadsan tihiin ismaqal dambe xiise leh nabadgeliyo
habeenku caadiyaho cirkuna cad lahayno xidiguhu camirayn yaa kula caweeya samsamee kula cayaa kula cayaara cawda kula kaco caynkaba adduunyadan caashaq caashaqa alla caashaqa yaadu noqotaa cawda kula kaco caynkaba adduunyadan caashaqa caashaqa alla caashaqa yaadu noqotaa samsama waad cudoontahoo oo dulmara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anna waan ku caashaqay samsama waad cudoontahoo dulmara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anna waan ku caashaqay ma i cirtiraysaa samsamey samsamey ma i caawinaysaa xabiibi xabiibi samsam waad cudoontahoo dumar keena caanbaxay caalam markaad u siidataa anaa awoonku caashaqay samsam waad cuduntahood mara keena caanbaxay calam kaad u siidataa anaa awoonku caashaqay ma i cirtiraysaa samsamay samsamay ma i caawinaysaa xabiibi xabiibi maalinto cadceedlo dhulku roob camirayo balyadu cigaaga yaad cod la gurataa samsameey kula cayaar kula cayaara maalinto cadceedlo dhulku roob camirayo balyadu cigaaga yaa cod la gurataa samsameey kula cayaar kula cayaara curaad nala kurisaa cashaqan dhammaanayn caalaf caalaf ala caalaf yaadu noqotaa curaad nala kurisaa cashaqan dhammaanayn caalaf caalaf ala caalaf yaadu noqotaa samsama waad cuduntahood mara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anaa awaanku caashaqay samsama waad cuduntahood mara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anaa awaanku caashaqay ma i cirtiraysaa samsamay samsamay ma i caawinaysaa xabiibi xabiibi